فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobada insha allah caawaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaab ulmujaahidiin oo baahi doonta insha allah filim dukumentari ah oo ka kooban lix qaybood oo lagu falanqaynayo xukuumadda farmaajo dowra loo qabtay siddeetan ruux oo ka mid a dadka mootooyinka bajaajka ku shaqaysta kana howlgala gobolka mudug munaasabad gebagaba dowlada u ahayd codadkii laga jeediyey ayaannu idiin haynaa insha allah qaybta sagaalaad ee waraysi aanu la yeelnay ergooyinkii soo doortay baarlamaanka federaalka ah ee isu soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin qarax ay askar ku naf weysay oo ka dhaca waddanka tuunis dab xooggan oo ka kacay xarun ganacsi oo ku taalla waddanka suudaan iyo shir madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uga furmay magaalada dhuusamareeb oo dowladda federaalka ah gudaheeda laga mucaaraday farmaajo ayaa eeda loo jeediyey gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa si carale u hadlaya uu diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka ruuxa waraysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa qorshuhu yahay insha allah dhowaan inay baahiso filim dukumentari ah oo ka kooban lix qaybood oo lagu falanqaynayo xukuumadda farmaajo maxamed daahir calasow ayaa ka warramaya mu'asasada alkataa'ib waxa ay insha allah dhowaan baahin doontaa dukumentari taxane ah oo ka kooban lix qaybood kaasoo ciwaankiisu yahay farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaanhal ah muuqaaladan taxanaha ah waxaa lagu falanqayn doonaa xukuumadda riddada ah ee uu maxamed cabdilaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo waxqabadka maamulkiisa muddadii afarta sano ahayd ee uu xilka hayay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin dokumentarigan taxanaha ah oo ah mid qaab cilmiyeysan u soo gudbinaya xaqaa'iqda xukuumadda farmaajo ma ahan mid ka tarjumaya aragtida alkataa'ib balse waa mid isku dayaya inuu shacabka soomaaliyeed u soo bandhigo diraasad faahfaahin buuxda ka bixinaysa xaaladda uu dalku marayo iyo dhibaatooyinka ay soomaaliya sannadaha badan la daalaa dhacaysay dokumentarigan oo ay ururintiisa iyo diyaarintiisu socotay muddo sannado ah wuxuu cuskan doonaa warbixinno tixraac leh iyo dokumentariyo rasmi ah oo xoojinaya caddaymaha uu soo bandhigayo waxaana guundhig looga dhigay khudbadihii farmaajo uu jeediyey iyo waxyaabihii uu ballan qaaday intii lagu guda jiray ololihiisa waxaa loogu yeedhay doorashada ee labada kun iyo toddobiyo tobanka dokumentari farmaajo ballanqaadyo been ah iyo himilo halaahal ah waxaa lagu soo bandhigi doonaa baa la yidhi luuqadaha ingiriiska iyo af soomaaliga ah wuxuuna ka koobnaan doonaa lixda qaybood ee hoos ku xusan doorasho mise xulasho waa horudhaca u gogolxaaraya muuqaalada taxanaha ah waxaana lagu eegi doonaa habkii lagu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo kadib doorasho muran badan dhalisay oo muddo soo jiitanaysay tartanka qabsashada soomaaliya wuxuu gobolka geeska afrika hoy u noqday saldhigyo militari ciidamo shisheeye iyo kooxo calooshood ushaqaystayaal ah oo dhammaantooda tartan ugu jira inay awood iyo saamayn siyaasadeed ku yeeshaan goobtan istaraatiijiyada gaarka ah leh xalaqadan waxay diiradda saaraysaa loolanka ay awoodaha shisheeye ugu jiraan qabsashada dekadaha istaraatiijiga ah ee ku yaala xeebaha soomaaliya waxay sidoo kale wax ka bidhaaminaysaa tirada ciidamada shisheeye ee ka howlgala gobolkan iyo halka ay soomaaliya ka taagan tahay loolanka loogu jiro qabsashada geeska afrika dhaqaalaha soomaaliya soomaaliya waa waddan ay siyaasaddiisa dhaqaale go'aaminayaan dowladaha shisheeye iyo hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga ah iyadoo shirkadaha waaweyn ee shisheeyana ay sii xoojinayaan cunuqabataynta ka dhanka ah dhaqaalaha soomaaliya xalqadan waxaan ku eegi doonaa baa layidhi qaar ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee ku aadan dhaqaalaha soomaaliya waxaana u kuurgeli doonaa kaalinta ay dowladda turkiga ku leedahay dhaqaalaha soomaaliya waxaan dul istaagi doonaa shatiyada kulumaysiga iyo heshiisyada shidaalka iyo gaaska heshiisyadan ma yihiin kuwa ay wax dan ah ugu jirto shacabka soomaaliyeed maxay badda soomaaliya gole ugu noqotay kulumaysiga sharci darada ah dowladda soomaaliyeed ma tahay dowlad leh awood siyaasadeed mid hay-adeed mid farsamo iyo mid sharci oo ku aadan maaraynta dhaqaalaha iyo khayraadka dalka barnaamijka dayn cafinta soomaaliya caddayn ma u noqon karaa in siyaasadda dhaqaale ee dalka la hagaajiyey horumar dhaqaalena la gaaray mise ujeeddooyin kaloo guracan ayaa ku hoos qarsoon maxay tahay waxa soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed u horseedaya inay ku tiirsanaadaan deeqaha shisheeye maxaase kaga horgudban inay gaaraan hannaanka isku filnaanshaha fadaraalaynta soomaaliya muddaxileedkiisa madaxtinimada oo idil wuxuu madaxa xukuumadda ridada ee farmaajo dagaal iyo isqabqabsi ku salaysan awood qaybsiga iyo maaraynta kheyraadka dalka kula jiray baa la yidhi maamul goboleedyada federaalka xalqadan waxaa ku muujin doonaa kala qoqobka siyaasadeed ee haysta waxaa loogu yeero xukuumadda federaalka ismaannaafka aan la maarayn karin ee u dhexeeya awoodaha tartamaya iyo faragelinta militari ee shisheeyaha ee ku sii kordhaysa soomaaliya hannaanka federaaleyntu ma yahay mid soomaaliya ka samata bixin karta dhibaatada ragaadisay mise wuxuu sii kala qoqobayaa dadka soomaaliyeed ciidanka soomaaliya inkastoo maraykanka ingiriiska midooda yurub iyo dowlado kale ay malaayiin doolar ku bixiyaan tababaridda iyo tabantaabada ciidanka soomaaliyeed ma laga yaabaa ciidankani inuu noqdo ciidan qaran mise weli waa mid la liicaya tayaxumadii daashatay muddadii dheerayd xalqadan waxaan ku lafaguri doonaa su-aasha ah ciidankan ma yahay ciidan soomaaliyeed ee danaynaya danta iyo danaha shacabka iyo qaranka soomaaliyeed mise waa ciidan u taagan keliya oo adeegidda danaha shisheeyaha iyo dowladaha reer galbeedka ee qalabeeya haddana maalgeliya dowlad fashilantay intii lagu guda jiray waxa loogu yeero ololaha doorashada wuxuu madaxa xukuumadda ee farmaajo sheegay inuu la imaan doono isbeddel iyo maamul wanaagsan wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono haybaddii dalka soomaaliyeed yareen doono ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ka adkaan doono al-shabaab hoos u dhigi doona heerka fakriga ka hortegi doona amni darada xididaha u siibi doono musuq maasuqa dalka hareeyey maanta oo la soo gaaray dhammaadkii mudxileedkiisa waxaa isweydiin mudan ma oofiyey farmaajo ballanqaadyadiisii mise waxay noqdeen hal bacaad lagu dhisay shacabka soomaaliyeed ma yahay mid ku kalsoon xukuumaddiisa iyo hay-adaheeda halkee ayay soomaaliya ka taagan tahay madasha siyaasadaha caalamka soomaaliya ma tahay dowlad xuduudeeda ilaashan karta ma leedahay awood ay isaga difaacdo faragelinta dowladaha dariska ee doonaya inay dalka kala qaybiyaan dadkana kala qoqobaan dokumentarigan ay soo wado alkataa'ib ayaa su'aalahaasi oo dhan ka jawaabi doona insha allah wuxuuna si cad u muujin doonaa fasaadka hareeyey xukuumadda wuxuu sidoo kale dokumentarigan ifinayaa sida ay siyaasadda iyo siyaasiyiinta soomaaliyeedba ugu garbaduuban yihiin dowlado iyo hay-ado shisheeye soomaaliya ma laha xal aan ka ahayn ku dhaqanka iyo isku maamulka kitaabka allah iyo shareecada islaamka si ay u gaarto baa la yidhi isku filnaanshaha dadkeeduna nabad ugu noolaadaan gabagabada bayaanka waxaa lagu yidhi mu'asasada alkataa'ib waxa ay baahin doontaa taxanahan laga bilaabo shanta bishan febraayo labada kun kow iyo labaatanka ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee looga hadlay dokumentari ka kooban lix qaybood oo falanqaynaya xukuumadda farmaajo taas oo dhowaan ay baahin doonto mu'asasada alkataa'ib فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
idaacadda islaamiga alfurqaan waxa ay dhowaanahan baahinaysay waraysyo muuqaalo taxana ah oo ay la yeelatay qaar ka mid a ergooyinkii soo xulay amaba soo doortay baarlamaanka dowladda federaalka ah ergooyinkaasi waxay ahaayeen kuwo isu soo dhiibay xarakada shabaab almujaahidiin qaybta sagaalaad waa waraysi aanu la yeelanay cali xuseen cali oo ka tirsanaa ergadii ka socotay maamulka koonfur galbeed waxaana u codeeyey nin lagu magacaabo borow sagaal qof oo ciddeenna ayaa la dilay markii xaaladdu xumaatana waxa aan ku dhahnay midkii aanu doorannay xaaladdu way adag tahay laakiin teleefoonka ayaa nagala daansaday ayuu yidhi cali xuseen cali oo ka tirsan ergadii maamulka koonfur galbeed ee xildhibaanada dhanka ka socda uu codeeyey tani waxay muujinaysaa in nimanka doorashooyinka ka qaybgalaya dadka ay u baahan yihiin marka ay codka rabaan oo keliya kadibna wax dana aanay ka lahayn haddii la dilo iyo haddii kalaba بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna weyn ana sagaal qof oo beelaan ka dhaladay qoomalal ku dhaladeen qoomalal sagaal qofan noo diloon sagaalkii qof marka madii la dili yo erni namiyow eh, niyo walaamuhay aday kuri kowdi baharkani giliide un idnaha mambahoyna madun iyo halkana diifta aamuhayna se walkuoying erni taleefon boorta noo qabad waay ka fogaada federaalku beelal kuwa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye takerka raggii qaatayo waa fashiilanteene
markii kadib jama- eh, maalin kale ansaari warhoy nimankaas haddii dangleeyin oo iyo eh, shabaab dildhiig ku obsadaayaan ma arne meelitiiday wali hama roog meelo an roog ha kaharoodeen arin inta walka siiyee haan kaleenna hobyo fadaanilanki baydhow fadaan lama qola meelanka karey kan hotelki farkeeta baali garaashki iko baalis yema lama qolanka karey meela isku hunduraayan qolku usga seedeen sedagora aa ka etaala wali meelo kuway beerka ku dhowdhe heye saasa waa meelan bahadhew shilin mangaayan ka fogaada federal kuwa foolxume iyo cebe farta waxaan ku fiiqaa ninkii ficil dareemahe faransiis wax laga keenay baa nala ku fafaahe farin baan u dirayaa dadkaas gaal ku fowsadaye fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaa fursad wey iyo soomaaliyey maanta ku furaane
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaah codka ada kor u qaadaya magacaaga iyo deegaanka iyo shaqadaada waxay ahayd iyo wixii aad ka qayb gashay cali xuseen cali maxamed deegaankay mayba waa ee doolan doolay la arraa hadda laakiin anna muqdisho degana waay haa
shaqadaada shaqaday mayba dooriyaa dhaweeyla ree caagada iyo dad eh, maarne labaatan liyaha iyo fuustada iyo jawaanada iyo walaasa shaqaday ah
waay haa waay maxaad u qabatay qolyahan maamuladan shisheeyaa la shaqeeya
nimankan oo baydhowl kolhorlka dooradaay maaha nimankaas doorasho eh, maarne markii doorashada iyo baydhow seeday niman oo saaxiibada oo ma- iyo qaraabeenna yay ireen waryaa miilun kunkun doorar la qaadadohae habaa liyiri ana jawaan la wareejay labaasab shabogo libogo la hiraabti la bahay wala an kuwada u baxaan aslee bahayan kun doorar la sheegay ha inan hortay ka waari waay
diyaarini gaadi miila seedhi kunkun doorar su- yan siinsiyanari waay marka kunkunki doorar lamboorow leenya kunkun doorar siinsiyanari lambalaa leyn oo golaha shuuradii oo maaragtay maxkamadii islaamiga kuma tahay kiyaniin kooy usiin barnaamijka ugu egbal sidukun siinsiyan wah haboodi baarow mahadin sidukunka la sheego haya kinka shabaano adin hawadu awday marka shariif xasan iyo harfaankii oo maarne una hadooran iyo hadda hadoornaya filingalan dhaki mayl ari adanya walqaaydi tar sadaab horta maarne dowmeel kala mahamarneeba sankala ka dhawaa dhari waa bilaal gawaal raad bilaal iyaal jeeng hiroy lari bahi sideedi kun bilaal sheegay markuun daagada ku been argaaseed kunkii doolar final taagan kunkii doolar marka mar adda beesid mar labsida boqol la isii mar cylinder ee beesidii guud shan boqol ma lix boqol iyo lixdan doolar iska nagatay Ah, waay xildhibaanka aad doorashadiis ka qayb gashay ama dooratay maxaa la yidhahdaa boorow lare maxaa loogu daraa
boorow boorow wallaahi eh, ada boorow wayna mamaajibanyaa horta boorow lare isku qabiil baa tegey suu qabiileena ah waay ninkii dib u wacdo oo xildhibaanka ayaa matala wax ninka dartaadan dakana u galnay xoogaa dhaqaalaha noo dhiib war dhagaale niin dhiib waan iska dhaafna markii oo an sagaal qof oo beele an ka dhaladay qoomal ku dhaladeen qoomal sagaal qof an noo diloon sagaalkii qof marka madii la dilay yo erni namiyow niya walaanuha aday kuri kowdi baharkani geliide un idnaha mambohoyna madun iyaalkana diifta aamuhayna se wal kuoyinga erni taleefon borta noo gobod waay ku almaada ereyinga andarni warniyaw lankaas walni warniyan kusheengani sadaq aabdaroha lankaas geekusna kulmiyan kuhaano yar lamlamadoo boqol bahaato hoosa noo geliyoy un taleefon ma noo gobodan marka dhankii aan seedi warniyaw nimankii saleyna nimankii ni markoo aabilo seeto lakuufadew heese wal iyin may walaas maalin jimaace iinkooyo lanki kale ergandirni oo hanibalmi erniya lanki kale markuun jimaadi un isugaani walba malab lanki taleefanka badansaday markii kadib jima- eh, maalin kale ansaadi warhoy nimankaas haddii dangleeyin ooyo shabaab dildhiig ku obsadaayaan ma arne meelitiiday wali hama roog meelo an roog ha kaharoodeen ani inta walka siye haan kaleen hobyo fadaanilanki baydhow fadaan lama qola meelanka karey kan hotelki farkeeta baali garaashka iko baalis yema lama qolanka karey meela isku hunduraayan qolku usiga seedeen sedagora aa ka etaala wali meelo kuway beerka ku dhowdhe heye saasa waa meelan bahadheew shiling manhaayan
hadda waxaad joogtaa walaayat islaam bal qaabkaad ku timid nooga waxa qaabkan kaseeri muddo sadde bilood iyo afar bilood ka hore barnaamijkan ha codsadaaye mar oo hata hal sana langu roogna iyo nimanka oo doolan door roogaan dhari warniman una barnaamijunka dhiini koobdhe walaan wal ibir e hayna wal oo una neekhiyaanay oo ibir e yahaayan marka ugu dambeyntii qaabkaa u timid haddii aad aad maaragtay aan ku weydiiyo su-aasha qaabkeed halkan ku timid oo hadda inta waa inta mayka kooy qofka oo maarne malaaga eh oo beesha qoomaleedan dooradii iyo alan aawan adeerkay dhalikiya lisan dabuurigay ka qoraya yari meeliyada barnaamijka bahi maarne shuurada ifisa ku bahi number 2 ki dhake saasa waa in meel fayla ku deeniyo meel ku wadaari markaas si aan kanagay adma erusay wal kuin wal mahi weeruhayo adin dabandaabada ka darsantay malaag bahaytay lankeenu soo baarakaftay horta ma sha Allah alxamdulillah horta ilaahay antana sheeni meedis in bahaneri maxaad faa'iida halkan intaad joogto doora laga qab maxaad halkan ka faa'iida may ku fahmi ma sha Allah ma horta ad wal badan horta salaad isku tukadanay may ba ku fahmay inni wala un ka jarni walo ibrahayno diintan la kala qeybiyay wadankan gees gees lan ka aamay inti xuquuqda aadamaha xuquuqda qorqorka liliyab un leen aamay diintan la burburiyaa ka fahmi ogul may balahay nimankun usmaarow nimankun haan lay baan tar may siin dabrun dalka ani karsaday dhamoodona may ku halaalay wadi walaan yoo lay ka dhiyan fadaa inta gurbad mun ogol yalahay laakiin may in adaatay inni hadda barnaamijki diinka salaysna nimankun oo walaan wada tastur hayno nijaas ikhbaqta hayno oo shirki hayan la ikraaf fi diin qad tabayana الرشد من الغي فما يفر بالطاغوت الطاغوت انت هاي فهمي مركز الحمد لله والبا ايدن فهمي
waxbaa kuu baxaad والبا ينبهي
hay ها
ergadii qaar ka mid ahaa la dilay qaarna waa la dhaawacay dhacdooyinka kugu dan- darnaa ama se kugu naxdinta badnaa ama se adiga ku qalqalbin maxaa ka mid ah ما هرتر ما وتوكل على الله وكفى بالله ومرنا والبدن وضعده لان او ان امي هات لير اون دمنه madag sadahab lagu dhawi oo qaraabahayni kan oo hadda shiidaankun la dooradeen aadis ali ariikan aawji uni qaraabahayni kiya marka isbitaalkii lambe meelam ruun kan usiin tuugin guinayna baawarka waa la giray usiin galantool ku gooyay turkiyaad usi daawan jari ariiki langa bila madin lahayna meeli dagdag feerka rafaasni yaanan bahi hammi maalin kasta telefoon lahayn diray warya langa murtidkii oo kii oo dhal awna dhaawanayno dhoo dhamadu waaya dabrug war aan kor fadhiya hadda isbitaalka koraha ku galan hawada oo laba iyo ma arne wal oo ma arne caadi in hananani qore madin isbitaalka rugmoyn bajaal ha qubsaday langna mahiraan tartiibta ay deen ku hayay maalintii inga dhaad badan lama lama kuriya reedkaygu koyti an oo suugan oo suuglif an u rogo lami reedkayga koyti masaajidku meela jamaanka jey lamadii hay daba rogan ley anin lan reedkaygu koy ma hay diran nimankun aragaasi ha ku ramoyn nimankiyoon meel kale baan ku ramoyn shaqul muskuliini marka may gale nimankun aragaasi haaniya ma igale ad horta saldhigun horta ee kadee nimanku ah kadeerna igale luta hoos ku biyey nimankii waanay fool baan ku tabay ma igale hadda nimanku meel sigaabjoyinba suga igali gabolkoo derbigo an fadheed nimankii fiiri dad istiona su dareeran oo maarnay lama erinyood yooba tiidiyo haysto yahayna ilaa gurigo kugalaayana daba roogi aniga korrey kuwidaay yoon istiyo baan isu dareeran anina ma ilahay akoy mishinge kooy geeka mugo reedka ay ku kooyni nimanku horta hokale horta hamaro mas baawre horta ay ka gooy mar lan reedka kooy ay ka diirnay lahay markii dhacda in oon hoogo yar isku shaki horta yeelahayti
intii doorashada ka qayb galay ama laga yaabo inay haddaba doorasho kale ku hamineen inay ka codeeyaan maxay tafriiqa u gudanaysa معناها فرينتا دن قداس معناها مي مي كوان ياس عمل لي معي hay نايا ما ولا ينتي او لانكي كو قيب غلان ني ان كو ريبون الله لمي ياي اسلان اتا ولا يو اسكو داف ولا او دينتان يو دالكان لا كلا قيبيو هيو بلاي كين يو توبي يو بلاي مريكان قشن ودان ولان ولا دانين ام ا كلانك لا اله الا الله محمد رسول الله ندان من ا دينت بربريدو ولا يو الدين لك بربرياو الله عليك روغيره
دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي dowro socotay muddo toddoba maalmood ah ayaa waxaa loo qabtay ku dhowaad siddeetan ruux oo ka mid ah ragga mootooyinka ku shaqaysta ee ku dhaqan degmada jawle ee gobolka mudug iyo deegaanada hoos yimaada daruus kala duwan oo ku saabsan towxiidka salaada caqiidada iyo siirada iyo iyo daruus kale intaba ayaa lagu qaatay dowrada si weyn ayayna uga faa'iidaysteen raggii loo qabtay munaasabad loo qabtay gebagabada dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin culamaauddiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna ka dhacday mid ka mid a masaajidda degmada jawle ku yaala munaasabad loo qabtay gebagabada dowrada oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin culummo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka dhacday mid ka mid a masaajidda degmada jawle ku yaala ugu horeyn waxaa dadka halkaa isugu yimid kelimad baraarujin iyo dardaaran isugu jirtaa u jeediyey sheekh xasan sheikhow oo ka mid ah culummada degmada الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إلهي سبحانه وتعالى وحونا ليهي وإن له الوددك ضد معروف كفرة منكر كان كريبة ضدك منكر كريبة ياهي معها شردي ضدك إلي علم بدنيهين ضدك وحلا فريانا شردي معها جهلاء يصبح ذي كلية إني وذيهين ee diinta islaamka ayaa ku dhisan wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniina bilaahi subxaanahu watacaala waani waanadu waxay waxtaree dadka mu'miniinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadaanu nagu abuuray sababkau noogu abuuray buu noo sheegay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinniga iyo insiga uma aanan abuurin buu yidhi si kale ilaa waxaan u abuuray aniga inay icaabudaan inaanu sida xoolaha iska noolaanno oo wax la cuno iyo layska taran raadsado oo dhaqaal yani la tacbado ma aha kaliya hadafku saas ma aha iyadoo taasu ay noo furan tahay haddana hadafka adduunkana laku keenay waa inaan ilaahay caabudno cibaadadu marka ma aha qof walba inuu caqligiisa ilaahay ku caabudo ma aha ilaahay rasuul buu soo diray nebi moxamed salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu kitaabuu soo dejiyey waa kitaabka qur'aanka bayaankiisii kitaabka ayuu soo raaciyey oo axaadiista nabiga ah salawaatullaahi calayhi iyagaasaa la rabaa in lagu socdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo nabigeenna la hadlaya qul innamaa atabicu maa yuuxaa ilaya min rabbii war anigu war kale dhaafe waxaan raacayaa dheh kitaabka la ii waxyooday baan raacayaa annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay ittabicuu maa unsila ilaykum min rabbikum raaca kitaabkaa laydiin soo dejiyey amar wey kitaabkaa marka waa in lagu kaaftoomo xeerka iyo qawaaniinta iyo caadada waa in looga kaaftoomo wey waxaa rabaa kitaabku markaa dee hadda in la bartaa lagaa maarmaana maxaa yeele waxaadan oqoon see uga cibaadaysanaysaa jahligana sidiisaba dadka loogu cudraaho laba qolo wey waqti dhow qofkii diinta islaamka soo galay inta uu baraayo waa loogu cudrayaa wixii uu bi'iyo waa yacni waa la dulmaraynayaa waxaa kaloo culummadu yidhaahdeen man nasha'a baciidan cani ilculamaa'i waddanka culimmada leh meel aan ahayn qofkii ku barbaaray oo aan meel culumma joogtaba maqlin qofkaasna waa loo cudrayaa amaa dadkan kale oo culummada ku dhex jira kal culamaa'i wey wax loogu cudrayaa ma jiraan saas aageed waxaa la rabaa tacaliimta in waxbarashada lagu dadaalo kitaabka ilaahay in la barto dimuqraadiyad haddii la yidhaha yani dhaqan ha laga dhigto ama xeer odayaale ay sameeyeen iyo kitaabkii islaamkaan isla haysanayaa wax dhacaya ma ah ama kitaabkuu qofku qaadan ama yani waxaa kaleetuu qaadanaya laakiin kitaabkana waa wadanaya waxaan diinta islaamka ku bannaanayna dhaqanaan ka dhiganayaa wax suuroobaya ma ah walaalayaal markaa dowradii baa yani maanta idiin gebangabowday dowladdaa markaa laydinku danaysamayna idinkaa laydiin danaynaya dee ninkii garan kara ayaa garanaya qarash baa laydinku bixiyey rag culumaa ayaa laydiin sameeyey saacadba nin yaan idiin soo gelayay intaas waxaa laydin farayey hal nimo idin yidhaahda waxii qabdha oo aniga waxii sameeya ma jiro kitaabka ilaahay ayaa unbaa laydinkaga sheekaynaya waxbarashadu ma aha yacni wax filaash ugu helaya ma aha alcilmu yu'taa walaa ya'tii baa la yidhaahdaa waa loo tagaahe kuma yimaad inaad raaidaanaa laydinka rabaa diinta islaamkana qofka zabinkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam maanta hadduu diinta islaamka galo isla maalinta gudaheedu seefta qaadanaya ma fahamteen ma jirto xataa birima iyo saacdaba ma jirto waxaa jira nabigeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi ninbaa wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen nimankuu ka dhashay ninkaana majnuun waay waa waalan yahay bay yidhaahdeen mid baa wuxuu yidhi jinnigaan baxshaahe xoola ay ma ii sheegaysaan intaa doontaa lagu siinaa haddaad ninkaas noo jinniya bixidaa layidhi ninku ilaa nin fiican buu ahaa markiisii hore yani waxbaa wuxu sheegay halla ii geeyo yidhi wuxuu yidhi bal warran lianna wuxuu rabaa qofka majnuunka waa la garan karaa iftitaaxii khudbada aan akhrinaynay buu akhriyey alxamdu lilaahi naxmaduhu markuu dhammeeyo wuxuu ku laabo qofku hadduu majnuun yahay shaygo hadalkuu sheegay ku celi haddaad tidhaa meel kale inuu ku ordo maana mihii ma mari karee ma ogta halkii buu mariyey mar saddexaad ku laabuu yidhi meeshii buu mariyey wallaahi laysa bimajnuun buu yidhi ninkii wallaahi inuusan majnuun ahayn buu yidhi ee nabinimada uu sheeganayaa xaq ah aniguna waa rumeeyey buu yidhi ma fahamteen rag baa intay rumeeyaan ay isla markaa seefta inta qaataanay dhimanayeen rag waxaa jira nabigu yidhi camila qaliilan wa ujira kaiiran wax yarbaa ayuu camal falay buu yidhi wax in badanna waa la amaal marshay buu yidhi waa nin inta islaamay oo tawxiidkii qaatay isla markii seefta la booday dagaalkii galay lagu dilay waxaa rabaa markaa muslimiinta laba cilo ayaa mashkuulad ku ah laba cilo dacfigooduna halkaasuu ka soo cidgalaa waxaa weeyaan xayaata jacayl iyo maal jacayl wey in geeri la diido oo qofku u yidhaahdo meeshaan haddaan tago aniga waa dhimanaya war lagu noolaan maa meeshaan qof walba ajalaa u qoran inta calooshii hooye isagoo ku jira ayaa ajalkiisa la qoray qaabku u dhimaayo waa la qoray haddii marka waanaad og tihiinoo meesha xabaddu ay uga dhacaydo sida masegada dabka lagu shubay dad bayan saas u taabanayin waxaanu muqadar wahay baydan marka waxaa la rabaa waxbarashada inaad ku dadaashaan waa laydin tawjiihiya tawjiiha inaad qaadataan la rabaa dad uun balaayo inta ka kor degtay yani waxaa weeye gacan galay inaadnaan iska dhiginaa la rabaa tawjiihii laydin siiyey inaad qaadataan oo nin walba wax ku dadaalo haddaad tidhaa ilaahay jahliyaan ku caabudaana aljaahil maa afsada aktaru mima aslax baa la yidhaahdaa qofka jaahilkaahi intuu fasaadiyo iyo intuu hagaajiyo markii laysreed dhigo intuu fasaadiyaa badan waxaa laga yaabaa isagoo caawoo dhan cibaadaysanayay oo tusbixii iyo xariggii isku laayey waxaa laga yaabaa subaxdii wax ilaahay oo uga dheeraado oo wixii xalay uu samaynayay ka baaba'aan oy habaa'an manfuura noqdaan inuu sameeyo suuragal waay leanna jahlyahaye mid ka mid a macallimiintii bixinaysay dowladda ayaa madasha waxa uu ka jeediyey warbixin ku saabsan dowladda alxamdu lilaahi rab alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin haddaan ka warbixiyo dowladii meesha nooga socotay dowladda horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa a-sheekh maxamed axmed rooble boqolsoonna soomaalida aad u taqaano daacigii weynaa ee hadda cajaladihiisii la haysto ee aad tawxiidka uga hadli jiray iyo kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa dowladda sheekhaasaa loogu magacdaray dowladda marka shicaarkeeduna waxaa weeyaan kun caaliman ow mutacalliman ama nin waxbarahaya dadka noqo oo caalima ama nin arday oo waxbaranahaya noqo hal asbuuc ayay socotay cadadulmustafiidiin dadka ka faa'iidaysanahaya tiradooda siddeetan dhallinyaro ah ayaa ka faa'iidaysanahayay oo mootaley ah mootooyinka raggi ku shaqaysanahayay oo siddeetan nin ah ayaa ka faa'iidaysanahayay dowladan raggaas degmada jawlo iyo tuulooyinka ku hareeraysan oo qaar aad ooga fogyeen oo laga yaabo soddon iyo dhowr kilomitir inay u jiraan qaarna ka sii fogyeen qaar labaatan u jiraan ayaa raggaa laga soo ururiyey tuulooyinkaa hoos yimaada waxaa ka mid ah ris galdhabo adaad dhalwo elbir tuulo xaaji esheegow burjiriqo iyo gubato iyo tuulooyin badan oona sheegin magacooda intaas oo tuulaa ayaa raggan dhallinyarada ah laga soo ururiyey siddeetan ayay dhan yihiin duruusta ay qaadanahayeen halkaa asbuuc tafsiir caqiido siiro fiqi iyo muxaadaraad intaasay ka koobnaayeen tafsiirka waxay ka qaateen suuratulaxsaab caqiidadana waxay ka qaateen alwaajibaat almutaxatimaad siiradana waxay ka qaateen sira la soo ururiyey oo muqhtadafaada ayay ka qaateen fiqigana waxay ka qaateen fiqu muyasar iyo talkhiis sifatu salaati nebiyi sala allahu calayhi wasalam habeen walbana waxaa loo shidahayey aflaam jihaada ayaa loo shidahayey intaa waxaan raacinaynaa aad ayay raggii markii hore iyo maanta aad bay u kala bedelan yihiin
iminkan waxaanu isla soo gaarnay hadii aanu soo gudbi jirnay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa ka mid ah qarax askar ay ku nafweysay oo ka dhacay waddanka tuunis iyo dab xoogan oo ka kacay xarun ganacsi oo ku taalla waddanka suudaan maxamed cali aadan ayaa soo koobaya هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من
waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qarax ay askar ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka tuunis wararkan naga soo gaaraya waddanka tuunis ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada waddankaas qaraxan ayaa waxaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu gaarsiiyey ciidamada waddanka tuunis ee lala beegsaday qaraxa afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee dalka tuunis ayaa xaqiijiyey in afar askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay qarax lagula beegsaday buuraha muqiil ah ee dalka tuunis halka tiro kalena lagu dhaawacay ra-iisul wasaaraha dalka tuunis hishaam almashiishi oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in weerarkan uusan ka hor istaagi doonin inay sii wadaan dagaalkooda ka dhanka ah waxa uu ugu yeeray argagixisada qaraxan lala beegsaday ciidamada tuunis ayaa ku soo aadaya iyadoo wax ka yar laba bilood qarax miina lala eegtay askar ka tirsan xukuumadda tuunis kaasoo dhacay hornaantii bishii janaayo ee lasoo dhaafay waddanka tuunis ayaa waxaa weli ka taagan jahawareer siyaasadeed iyadoona dibadbaxyo waaweyn ay ka dhaceen gudaha waddankaas kuwaasoo looga soo horjeeda xukuumadda tuunis dab xoogan ayaa ka kacay xarun ganacsi oo ku taalla waddanka suudaan wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay xarun ganacsi oo ku taalla gudaha waddankaas warbaahinta suudaan ayaa sheegtay in maanta oo arbaco ahayd dab weyn uu ka kacay mid ka mid a xarumaha ganacsi ee u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada khartuum ee waddanka suudaan wakaaladda wararka ee suuna ee dalka suudaan ayaa sheegtay in dabka uu ka kacay xarunta ganacsiga ee nivasha oo ku taalla wadada jamhuuriyah ee bartamaha magaalada khartuum iyadoona sheegtay inuu koronto ka dhashay islamarkaana si baaxad leh u fiday wakaaladda ayaa waxay sidoo kale sheegtay in lagu guulaystay in la damiyo dabka iyadoona xustay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo uu dabku geystay xaruntan uu dabku ka kacay ayaa waxaa lagu iibin jiray qalabka elektarooniga iyo dharka noocyadiisa kala duwan waxaana sawiro laga soo qaaday ay muujinayaan xarunta oo gubanaysa islamarkaana uu ka baxayo qiiq iyo uuro madow waddanka suudaan ayaa waxaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale uga kacay dab geestay khasaarooyin kala duwan wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo dabayaaqada sanadkii tagay uu dab xoogan ka kacay xarun lagu iibiyo dawooyinka oo ku taalla magaalada khartuum ee caasimadda waddanka suudaan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin
magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud waxaa shir uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo shirka waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashada farmaajo wakhtigiis waa uu sii dhammaanaya dhowr maalin ayaana u hartay wuxuu jeclaan lahaa intuu nool yahay kursiga inuu ku fadhiyo laakiinse cadaadis ayaa kaga imaanaya waxa loogu yeeray beesha caalamka ee dowladda federaalka dhistay ee asigaba kursiga ku fadhiisay sidoo kale waxaa cadaadinaya madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo iyaga qudhoodu shisheeyaha la wada shaqeeya haddaba shirkaasi gudaha dowladda federaalka ah ayaa laga mucaaraday guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegaya in shirku uu yahay mid aan loo dhammayn waxaan ka xumahay shirka lagu qabanaayo ee ay ku shirayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inaan aqalkani uuna ka qaybgelin oo halkaasi maxay caddaynaysaa laba sababood ayay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa madaxweynaha jamhuuriyaddu inuuna oggolayn aqoonsanayn nidaamka la qaatay ee federaalka ah waxaa kale uuna aqoonsanayn uuna fahamsanayn in somalilandiba ka maqan tahay oo uu moodayo dalkii oo mid ah oo isku jira oo jooga inuu madaxweyne u yahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu ii doortay inaan noqdo guddoomiyaha aqalka sare arrintaasi kolkaa waxay caddaynaysaa oo ay tahay inaan laba labadaba u joogo inaan u joogo matalaadda somalilan oo ay tahay arrimaha somalilan aniga iyo intii ilamidihii inay matalayaan oo ay tahay inaan shirarka uga qayb galno talena aan ku yeelanno wixii ku socda ee midnimada soomaaliya leesh annagu waxaan u joognaa midnimada soomaaliya aniguna aan ugu ahay qofkay u doorteen ee ugu sarreeya ta labaadna waxa weeye inaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha kaa dowladda dhexe inaan ahay qofkii arrimaha khilaafaadka iyo wixii laysugu tegayaba inaan ka noqdo qofka dee matalaya ee baarlamaankii u matalaya soomaaliyeed waan ka xumahay madaxweynuhu federaalkana ma aqoonsana aqalka sare xilkiisana ma aqoonsana somalilandina inay ka maqan tahay ma qabo ummadda soomaaliyeed iyo caalamkana waxaan u sheegayaa arrintu halka ay sartu ka qudhunsan tahay halkaas weeye kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka cabdi xaashi cabdulaahi intaa ayaa nagasaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh